أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجداد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaadaah taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha shacbaan sannada ka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu door karoon dowladda slibiyadda ah ee kenya ayaa xaqiijisay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkeeda mandheera ay gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in murtad xasan gurguurta isku beddelay dhulxaalufiyo boob xooggan ku haya shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si olakac ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona dilkaas ay ka hadleen ehelada qofka la dilay wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarrada kala duwan ee ka jira wilaayadaas ku dhowaad boqol ruux oo ka dhashay beesha eyle ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo loogu soo gebagabeeyey degmada bulafulay ee wilaayada baay munaasabado bandhig cilmiyeed ah ayaa ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaala wilaayaadka galgaduud bakool iyo shabeellada hoose
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda silibiyadda ah ee kenya ayaa xaqiijisay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkeeda mandheere ay gacanta u galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in xukuumadda kaafirada ee william ruuto ay qiratay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen ilaa ay shan mas-uul oo ka tirsan nidaamkeeda sidaynu la soconayba saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqalow iyo magaalada wargaduudo ee gobolka mandheera waxay nolosha ku soo qabteen ilaa ay shan mas-uul oo ka tirsan maamulka riddada kenya ugu magacaaban gobolka mandheera haddaba taliyaha ciidanka booliska degmada harazuki ee dhacda koonfurta gobolka mandheera saliibiga julius nijero ayaa xaqiijiyey arrinkan iyo in mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen raggan u shaqaynayey dowladda kenya waxa uu sidoo kale julius ninjuru sheegay in mas-uuliyiintan ay ka soo ambabaxeen deegaanka ceel gaduud iyagoona ku sii jeeday dhanka magaalada ceel waaq gaalkan ayaanan bixin faahfaahin intaasi ka baxsan waxaana saacadaha soo socda suurtagal ah in warbaahinta ay ka soo hadlaan mas-uuliyiin kale oo qariya arrinkan sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo beegantay xilli maalmaha la filayo in gobolka mandheere uu socdaal ku gaaro madaxweynaha kenya gaal william ruuto shukran akhuuna abuushayba xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in murtad xasan garguurte uu isku beddelay dhulxaalufiye boob xooggan ku haya shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan xilli uu sare u sii kacayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya ayuu mid ka mid a xildhibaanada dawaaqiidda ahna dagaal oogu hore wuxuu si weyn u mucaaraday falalka uu xasan gurguurta ka geysanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdiqaydiid oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha kooxda riddada uu isku beddelay dhul xaalufiye islamarkaana uu hantidii ummadda ka iibsanayo ganacsato iimaanlaawayaal ah wuxuuna muujiyey walaaciisa ku aadan dhibaatadan haysata shacabka gobolka banaadir shacbi muxuu ah ayagii dhulkii ay deganaayeen la barakicinayo oo barakac lagu wado muxuu ahaa dhulka la gadayo dad ganacsataa laga iibinayo dhaqaalihii dhulka dabcan dowladda le waa gadan kartaa dowladdu laakiin wixii ka soo baxa ma aha qof jeebkiisa inay gasho waa in ay gashaa miisaaniyadda dhaqaalaha dalka iyo meesha loogu astay waa inay aadaa ma aado oo hadda qof shaksi baa u isticmaala asaga hanti asaga uu leeyahay uu isticmaala dadka uu maanta dhulka siinaya xasan sheekh oo leeyahy nulla oostaa la siinaya dadka ganacsatada ah mar haddii shuruucdii ka horreysay oo dowladihii hore ay bixiyeen oo sharciyada uu xasan dhowri waayey ma- xasan eh, madaxweyne xasanna waxa uu maanta dhul hoosta ku bixiyo berri ma ma dhacayso shacbiga soomaalida hantidooda in lagu dhaco berri qofkaas waa laga daba imaanaya haddii wax kale yaa yaa waxgata nin kale waxgata dalka kan mar haddan dastuur jirin waxaa dastuur ka noqday waxa uu yidhaahdo xasan sheekh baa ka dastuura taasuu dastuur ka dhigta asagu sidoo kale cabdi qaydiid oo ka mid ah sanatarada aqalka sare ayaa weerar siyaasadeed ku qaaday xasan gurguurte wuxuu ku eedeeyey inuu kala qaybsanaan ka dhex abuuray murtadiinta wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday wax ka beddelka dastuurgaaleedka murtadiinta iyo doorashada uu madaxa kooxda riddada abaabulayo aniga qof ahaan eh, rajo xumada iga gashay dowladdan maanta jirta muxuu aha weligay ima gelin culays kasta waa aragnay dhibaato kasta waa soo aragnay Eh, dalku dhibaato intaa ka badan waa soo waa soo marnay Eh, laakiin muxuu aha welwel ah eh, soomaaliya amaa la waayaa hadda ka hor ima gelin Eh, anaa anaa karsanayo anaa keligay eh, ma- samaysanayo anaa samaynaya waxaan rabaa waxaynaya anaa gadanaya anaa gedisanaya maaragtay eh, qo- ma lasku meesha aan ka- walwalka ka muujinaya wakaasa muxuu ahay mudane eh, madaxweyne dhawaaqa ka soo yeeray xildhibaankan ka tirsan kooxda riddada ayaa ku soo aadaya xilli azamaad siyaasadeed ay ka dhexeeyaan siyaasiyiinta cadowga la shaqeeya maasanid xasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si olakaca qof shacaba ugu dilay magaalada muqdisho iyadoona iyadoona ehelka marxuumkaas la dilay ay warbaahinta ka hadleen faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad ehelada mid ka mid a dhallinyarada ka shaqaysata mootobajaajta oo saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho ku toogtay askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa si kulul ooga hadlay dhacdadaas ehelada waxay sheegeen in wiilkooda dhaawac daran uu u geystay askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada xilli uu ku jiro xaalad aad u liidata halka askariga toogashada geystana si xornimo leh uu ku jooga magaalada waxay intaasi ku dareen in askariga murtadka dhaawaca u geystay wiilkooda uu ku jiro madaxtooyada murtadiinta wiilka uu toogashada u geystana isagoo nafta ay ku dabayar tahay uu ku jiro isbitaalka ninka halkaa ku jiro nolosha geerida dhaanta ku jira ilaa hadda waxna soo daba kacay male shalay saddex saac abbaari saddex saac iyo bar ayaa tabeelaha ee xa- degmada dharkeynley tabakaaya madow uu kala warnaa social mediyu yaalla wuxuu loo diiwaangeliyey nin dhintay bajaajlu ahaa ma tahriibin urur kuma biirin dalkiisu uu xamaalanayay maantana geeri nolol u dhexeeya oo dhan geeri nolol geeri dhaanto oo u dhexeeya ilaa haddana qofna soo daba gashay oo nala hadashay maxaa idin gaar waxaan dhahay ma hayno madaxweyne wiilkaaga hadduu tolanta ku raaxaysanayo wiilkeena ICU uu ku jiro macquul maa mana soco doonto cadaalada wiilkeeda arnaa ninkii dila meelaha ku raaxeysnaalayn wiilkeedaas meelo ku jiraa ma doonayno ma yeelayno hadal badan anaga ma karno ninkaas madaxtooyada ku jira ama waa la soo baxena ama cadaalada wax ka qab qaar ka mid a dhallinyarada mootobajaajileyda ayaa dhankooda sheegay inay ka dhidhin doonaan haddii aan laga jawaabin toogashada bereerka oo askariga murtadka uu u geystay wiilkaasi lagu magacaabo shaafici annagoo bajaajileynaha waxaan ka xunnahay dowladda annagoo isku duuban oo bajaajiley ah waxaan leenahay cabashada wiilkaas haddaan laga soo jawaabin annagoo bajaajiley ah berito beri dambe beriga ku xigo inta laga soo jawaabaya diyaar waxaan u nahay muqdisho inaan kala xirno waddooyinka xirno wax isku socda inaysi jirin wax washaqayna inaysi jirin baa ballan ku qaadaynaa haddaan laga soo jawaabin bajaajiley maalin kasta waxaan dhibano u nahay dowladda soomaaliya waxaa waaye dad waxaan nahay dhallinyaro ah waddankooda ku kalsoon shaqaysto duruuftaan ku nool nahay ilaahay baa og jaamka iyo feelka iyo rafaadkaan ku jirno ilaahay baa og rafaadka iyo boorkaan ku shaqayno ilaahay baa og waxaan la dareennahay oon ku baaqaynaa oon la dareennahay oon la- la- la xanuunsanaynaa wiilka dhaawaca halkaa yaallo oon cid ka soo daba hadashay dowladda jirin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay dilalka ay u geysanayaan wadayaasha mootobajaajta ka shaqeeya gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho maasanid casaam wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo horumarada kala duwan ee ka jira wilaayadaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wuxuu ahaa waraysi gaar ah oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellada hoose ayaa waraysigana uu siiyey idaacadda islaamiga andalus kaga hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin horumarada dhanka dacwada tacliimta iyo beeraha ee ka jira wilaayada shabeellada hoose waaliga ayaa ugu horreyntii ka hadlay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarada dhanka dacwada iyo tacliimta
jazaak allahu khayran xaaladda guud ee wilaayada way degan tahay wax culays oo hadda taagan oo jiro ma jiraan alxamdulilah dadka waxaa weyaan waa waa shareecada ilahi subxana wataala ay hoos harsanayaan dacwadii iyo masaajidii iyo khayrkii iyo xalaqaadkiina waa socotaa wax culays oo hadda taagan ma jiraan alxamdulilahi xoogaa waa un roob yaraan oo sanadka hore sanadka hadda aan soo dhaafeyni jirtay unbaa deegaanada qaar ay ka jirto dadkana way ladan yihiin wax cudurro hadda oo la sheegayna male dadka way caafimaad qabaan alxamdulilah si aan ka warqabno xamla oo qabaa'ilka lagu tacbiyanaya aan wadnaa dhowr qabiila dowraad loo soo qabtay kuwana waynoo dhiman yihiin inta ramadaan laga gaarin rabnaa insha allahu tacaala ilaa iyo dhowr qabiil inaan aan dowraad uga qabanno ahdaafta aan ka leenahay waxay ahayd in la tacbiyay qabaa'ilka oo taabicaaba lagu sameeyo la diyaariyo odayaasha hadaf kale oo aan ka leenahay waxay ahayd inay dacwada mushaarikeeyaan oo qayb ay ka noqdaan hurmuud ay ka noqdaan laanna dadka waxa loo haayo oo odayaasha mas-uul ugu yihiin waa dadka diinta inay gaarsiiyaan waxaa kale iyadana laga lahaa laga lahaa dadka inay macalimiin maku tahay baadiyaha tuulooyinka laga keeno la tababaro muddo lix bilood la haayo nudqigooda la saxo kadibna lagu celiyo madaarista laga keeno marka lagu celiyo macalimiin badanaa soo takhrujtay waxaa weeyaan deegaanada lagu celiyo madaarisaa loo furay kuwa ahaa madaarisa aan u furneenna kuwa cusub aa loo furay kuwii hore u furnaan madaaristooda lagu celiyey sidoo kale sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waraysigan ee kaga hadlay wax ka qabashada arrimaha bulshada horumarada dhanka beeraha iyo waxqabadka guud ee ay kusoo kordhiyeen wilaayada shabeellada hoose waxyaalaha hadda noo qabsoomay oo la xusi karo waxaa ka mid ah in mar dhowr jeer oo isku oo mugtahay kala duwan la qoday webiga si dadka biyaha ay u gaaraan haddana shaqadaas way bilaabatay oo qeybo ka mid inaan hadda qodnaan rabnaa masaafo adiga soddon kilomitir ka badan aan rabnaa hadda webiga inaan carro bixino maadaama webiga uu duugmay soddonka sano iyo burburka u jiro webiga aan la qodin qodninkaas wuxuu kasoo bilowday sablaal oo kasoo bilowday ilaa iyo tuuladan dacaaraha la yidhaahdo oo hoos tagta degmada kuntuwaarey ayuu ku ekaa haddana dacaaraha laga soo bilaabay tuulo kale oo idana degmada kuntuwaarey ayaa la geeyey haddana waxaa meesha lagasii bilaabi rabaa ilaa iyo qoryooliyaa la gaarsiin rabaa insha allahu tacala hansaan rajeynayno taas way noo qabsoontay waxyaalaha kale noo qabsoon waxaa ka mid a dee soo kordhay masaajida waaweyn oo la dhisay oo ka mid ah kuntuwaarey hadda masaajid weyna laga furay oo dadkay ku cibaadaystaan wenji saasoo kaleeto masaajida hadda ka socda dhismihiisa gabagaba maraayo masaajido kale dee waa la furay maraakiis badan waa la furay waxaa ka mid a dee horumaraha la xusi karo oo xagga horumarka dacwada ah madaaristan iyo macalimiintan iyo la ta'hiilinaya madaarista la furaya ka mid ah iskuullahaas oo soo kordhay iyadana oo la furay oo deegaano qaar laga furay waxaa kale horumarada ka mid ah isbitaalka weynaayo dee kunyi barow oo dadweynaha mugta ay ka faa'iidaysteen oo gobolka waxa weyaan isbitaalka keliya la dhihi kara maanta waxa weyaan waxa weyaan baahi caafimaad ayaa mugta dadkan u qabeen maantana wadaba la dhihi karo ayaa noo furan waxaa kale jaamacaddii aa noo furan oo laga furay meesha la yidhaahdo kunyi barow laga furay jaamacad alqima laga furay iyadana waxay ka mid yihiin waxyaalaha noo qabsoomo ilahi subhana watacaala uu noo fududay wax badanna waa noo dhimayna insha allah tacaala kowna ma joogno wax kalena insha allah tacaala waa rajaynaynaa ilahi subhana wataala ha noo fududay
ku dhowaad boqol ruux oo ka dhashay beesha eyleh ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo loogu soo gabagabeeyey degmada bulafulay ee wilaayada baay mar kale walaalkeen abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowradan oo muddo afar bilooda u socotay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka beesha eyle oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa loogu soo gabagabeeyey duleedka degmada buulafulay odayaasha haweenka iyo dhallinyarada beesha eyle ayaa dowradan ku qaadanaya duruus kala duwan oo sharci ah iyagoona tilmaamo inay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii dowrada u socotay munaasabad lagu soo gabagabaynayay dowradan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulay culummo odayaal iyo martisharaf kale waxayna ka dhacday deegaan dhacaduleedka degmada buulafulay oo beesha ay degto ugu horreyn sheekh maxamed axmed garaar uu ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad tawciyaa goobta ka jeediyey walaala dhagadaayo adduunyada ka noolyaa nolole m f ay lahaadeen markii qofka ahludiin nagado qof muslum eh oo toosan caqiido suuban leh cibaadadii sax eta yah xalaalo ka dhagamaw xaaraanto ku dhoorhsadaw diin ilaahay subxaana wa tacaala iska maamulow ehelsha hariiriyow diinta ilaahay ehelsha hariiriyow walaaladow diinta ilaahay cadowshe ku bere nagadow oo colaadiyow oo kijihaadow markii uusan noocaan nagado walaay diintan xalaaltaytay xalaalsidaw wali ku xaarantameyo isku xaarantameyo mayan barakaawasa nololiis baraka weeldadaas marka nololiis maynagaas nolol ilaahay raalle ka eeyi dayibad eh fayle
naqiib cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafulay islamarkaana ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadda lagu casuumay ayaa isagana dhankiisa kelimadan ka jeediyey walaalahayna reer eyle oo walaayadii khayr allah siiyo in macnaha iyo meel iska keenay waana alxamdulilaahi door qabatay diini ay alxamdulilaahi diintiina bacdi ka qayb qaadadin ilaahigaasi oo horta oo nutiirsiyey yaa rabbigaasaas uu mahadnay marka koowaad marka labaad walaalaha waxaan leenahay inii alxamdulilaahi dariiqa islaamka waa wadaadadii culammadii waanu timid ummaddii juhdii bihisa walaayadii alxamdulilaahi wax badan ayaa juhdi la geliyay haddii yahay haweenkii ilmihii raggii wax walba waxaa juhdi la saara juhdigaasna in qaadanay salfide waana ka camal falnay ilaahay ayaanu siiyey ugaaska baysha eyle ee degmada buulafulla iyo mid ka mid a waxgaradkiisa oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey dowlad ay qaateen iyagoona maamulka islaamiga ee degmada buulafulla ay ka codsaday inay u soo celceliyaan dowlaadka noocan oo kale a بسم الله دورين ينصوتي دورين ينصوتي ولاية الإسلام كشيان ينقصوت مدلة مبلغ دي ديرادة أو درتي مسلمين تي ديغان كدقنا هير إيلي إيه كلي دوريدو بيلد هير إيلي ينصوتي ما هدي إلهي أسكالي أنك نهان نغان بلادي بلادنا إلهي بلاد أنك مهان نغان إيه كلي إن شاء الله إني أدنا دوكسين إن إسا يالك إبلانتان أرديتان مدة دوري هدي إلهام ملي دوكسي أو إلهام ملي ينصوتي walaayadan indhisti iyo danka mahadnagaan dowladan lama bilood i dhowra nin sooti oo ardaytas oo leh oo magal leh haweenka leh markol kun insha allahu tacaala dowladii gebagabadii xafladii yar roogna insha allahu tacaala walbadan walbadan ka faa'idni si arkaanu lislaama ka faa'idni si arkaanu liimaama ka faa'idni si arkaanu lixsaama ka faa'idni in badan maasha allahu ee iidan qaadani oo diinga unan baahanayni oo baahadii haddana weli baniin dhiin oo nin haniinka nagnago oo haddana welida ku codsadaan qaar ka mid a dadkii dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen muddadii afarta bilood ee dowladda ay u socotay أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإيمان ستة لواي لتيرواي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شروط لا إله إلا الله شروط سيد العلم اليقين الانقياد القبور الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladdan loo qabtay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka beysha eyle waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay muddooyinkii ugu dambeeyey uu waday dowlaad sharci ah oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada iyadoona ay ka faa'iidaysteen qaar badan oo ka mid ah qabaa'ilada muslimiinta ee dega degmada buulafullaay iyo deegaanada ku dhow shukran akhoona xasaan ugu dambayntiina munaasabado bandhig cilmiyeed ah ayaa ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaala wilaayaadka galgaduud bakool iyo shabeellada hoose aynu ku horeyno walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali iyo degmada galhareeri iyo bandhig cilmiyeedka macadka qurduba macadkeenna qurduba mawlihiina siiyeyba maahadoo dhan iskale lama soobin cidkale
bandhig heerkiisa sareeya ayaa ka dhacay macadka qurduba ee fariiciisa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardada macadka qurduba oo heerka aqoontooda aad u sarraysay ayaa sameeyey bandhig cilmideed wanaagsan kaas oo soo jiitay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda bandhiga qaar ka mid a ardadii wax ka baratay macadka ayaa sidan u sameeyey bandhiga
ودماغ كاف لمن استثمره بإنصاف من قلب ركم فيه عوامر المحبة ومن دماغ نون فيه جوالب المودة تحية من أعماق ود وحنان تحية تشع بشعاعها الفلكان تحية تؤرج الأسرار بعبر الإيمان تاريخ وعينا مصباح مانك عوامل adoo malagud ayaa yaqiin ku gaadhaaye kankaada waa inaad taqaan meelba waxa yaalay sacansacada taariikhdu waxay inoo bilaabatay dareenka qurdube ee dhanka waxbarashadan aynu raacnay qoraantii afartirmiyada ee qarniga shan iyo tobanaad kuna aadaneed dhammaadkii gabagabadii qarniga labaatanaad waxaynu ku fadhiisanay ku dhowaad afartan arday madaradii ugu horreysay ee waxbarashadeena waxaynu ku qaadanay farxad waxaynu ku qaadanay farxad iyo raarayn annagoo isbarka dhexdeena maadaama aan isla mar rabno jiidooyinka dhaadheer ee waxbarashada loona baahan yahay خبر سطرا من أحباب ذوي القربى وهاجر القلب للفرح وللتوديع مع الترح إذ فارقنا على سبل أصحاب العز والشرف غدوتم بغية العلم ورحتم غاية العلم macallimiinta qurduba ayaa dardaaran fiican siiyey ardada waxaadna ogaataan tacaliimta iyo waxbarashada waa meelaha ugu badan ee maanta islaamka la iska soo galay qaswul fikri waxaa loo yaqaano ummaddii maskaxda in lagala dirirayo halka maanta laidinkula tacabeelaya diinka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo laydin baraya cid allaale ciddii sheegay ummaddan waxu tiri karta waxu tarso ciddaan waxu tiri karina gacmeeda ha ka laabato iyo afkeeda iyo dhibaato u geysan intaasaa iga dardaarama ummadda islaamka ee ilaahay idinka mid dhigay waxaa loo taro cilmiga aad barateen uga faa'iideeya wax allaale wixii aad kari kartiin oo aad gacan ku heysiin ama aad qalbigiina ku jira iyaan laga hakranin ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xirayay maamulaha macadka qurduba degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud dadkayna halliga ah intaad aad fadhideen oo sabrayseen oo tacliimteeda waxbarasho aad googteynayseen oo soo galayseen oo mararka qaar galabta aad soo laabanayseen oo maxaan ku dhaha shaqadiina iyo duus diyaariskii howlaa ku jirtaan dhalinyaro jilkiina ah oo diriskiina ah oo taqaana ayaa dembiyada iska fadhiyey jidada iska marmaraya maaskii ciyaar sidoo iska ah aanay aaminsanayn inay wax ka maqan yihiin marka ilaahay waafay intaasi waafajiyey subxaana wa tacaala ardayda waxaa mudan tahay inaad kana shukrisaan alle subxaana wa tacaala markan iyo bakool iyo walaalkeen cabdilqani moxamed iyo madarasada salaaxudiin al ayuubi ee dhacda deegaanka garas weyne
قرب يصرع ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور يظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو تحلو حياتي فكم أسعدت روحي قويت ذاتي فناداني طموحي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس waa bandhig cilmiyeed heerkiisuu sarreeyey ayna sameeyeen ardayda madarasada salaaxudiin al ayuubi ee magaalada garasweyne ee wilaayada bokool taas oo ay wax ku bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira tan iyo markii xarunta laga hergeliyey garasweyne oo laga joogo muddo laba sano ah waxaa haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aada u wanaagsan waxaana dhowaan ardaydu soo bandhigeen cilmiga ay barteen kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasada أهمية المدرسة رفع تضليعات الجيل الجديدة بتدريس الشريعة الإسلامية والمواد الأساسية منها التوحيد الذي هو أساس الدين والفقه والمواد الاجتماعية منها العلوم الرياضيات الجغرافيا نذكر كل من له يد في تأسيس مدرسة صلاح الدين الأيوب وأيضا نذكر بمكتبة التربية والتعليم بقيادات العامة والإقليم والمحافظة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إني يريد أن أسألك سؤالا تتعلق بالطهارة فهل أنت مستعدة للجواب؟
نعم أنا مستعدة للجواب بأي شيء نتنظف به عن البول؟
بالماء الطهور إذا لم أجد الماء استجمر ما هو الاستجمار؟
هو تنظيف محل البول أو الغائط بغير الماء بأي شيء أستجمر؟
بكل منظف ظاهر مباح مثل ماذا؟
مثل الورق والأحجار والمناديل intaasi kadib maamulka madarasada oo goobta ka hadlay ayaa ka waramay waxbarashada xarunta iyagoona u mahadceliyey waalidiinta iskoolku waliba la furay sanadkii hore kun afar boqol afartii shan muddadaas kooban ardadaysan arga haytaan insha allahu tacaala madaas kor magaalada iskoolma ku jarna iskoolkii hilagaas la furi lama san oo weli wal dhamman la marahay obadkii la kahareeyay iskoolkaas tangasan arga haytangu insha allahu tacaala dadka waalidiinta oo rige iyo waalidaadka bilaantee ardadii may wahaysan miila ka haraysateen haalsho si iilan kal meeraasan amaama acyunikum handhoogin hortiyo isinba ka argaaytan insha allahu tacaala fataradaas may waha ardadaas miilas walkabaradaas bixamdillahi subxaana wa tacaala walhaabyaraato caqabade majarna ilaahiyana ka mahadsan tabaaraka wa tacaala daraasadiisa toose iyo lahanka qaadada insha allahu tacaala ugu dambeyn waalidiinta ayaa dareen farxadeed ka muujiyey bandhiga ay sameeyeen ubadkooda iyagoona u mahadceliyey maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada wilaayada mayba aan mahadnagay maktabu tarbiya wa tacliim hageysii madarasadan kheerkan iyo wanaagan iyo sharaftan hatamaybu antaku muuqat wallaahi bilaahi ka dhaaraday markii ardayta wala akhriyaayan mase gebrohaadan mase dhawkureetahaadan marka hatow maybu aha faraagaada faraas darjigada oo kahaas walayo ha bandhakeen wal hataa culummada qaarna had gordaas ma eh un isku dhaaf culummada qaarna ma gordaas marka waalidiinta eed yeedaankamahadnaga may weelay kaalintii oo maybu ha qaadadeen sii qaadadan madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa laga dareemayaa kobac dhanka waxbarashada ah waxaana wilaayada ka furan ku dhowaad labaatan xarumood oo waxbarasho oo si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada shukran cabdilqani ugu dambayntiina abu ayman iyo madarasada daarul qur'aan ee deegaanka ugunji ee shabeellada hoose haye bashiir الحمد لله وصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النعم للمريد في النور والتمرين والمدود madarasada daarulqur'aan waxa ay ka mid tahay madaariista taxfiidka ee ka furan degmada janaale waxaana xarunteeda ay ku taallaa deegaanka ugunji ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoo ay wax ku bartaan arday fara badan madarasadan waxaa dhidibada loo taaga oo la furay bilowgii sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri iyadoona maanta laga dareemayo horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah waana mid tacliinteeda uu gacanta ku hayo maktabka dacwada ee degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose culimo iyo martisharaf kala duwan iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ugunji ayaa ka qayb galay munaasabad ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta ardayda madarasada daarulqur'aan kadib bandhig cilmiyeed ku saabsan qur-aanka iyo culumtiisa oo ay ardaydu soo gudbinayeen قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa la hadlay ardayda iyo si guud qaybihii bulshada ee kasoo qaybgalay munaasabadda isagoo jeediyey kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka nebiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam kiina idinku fadliga badan waa ruuxa qur-aanka ilaahay bartay dadkana sii bara marka ikhwaani fila qur-aanka ilaahay in la barto dadka la sii baraa fadli iyo karaamo aan la koobi karaynin ayuu addoonka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtii ku yeelanayaa marka maanta waa inaan noqonnaa kuwa ilaahay qur-aankiisa kor yeelayay oo xagga barashada ku koryeelayay lafdiga iyo macnaha ay bartaan ku koryeelayay inay ka dhigtaan dastuur ay isku xukumayaan sidoo kale ardayda madarasada daarulqur'aan ayaa soo bandhigay culumta kale ee sharciga ay ku bartaan madarasada أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني الأول الإظهار قبل حرف للحق ست رود مثل تعرفي متن الجزرية يقول رجعا في رب سمعي محمد بن الجازري الشافعي يقول رجعا في رب سمعي محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه
marti sharaftii goobjooga ka ahayd munaasabadda ay aqoontooda ku soo bandhigayeen ardayda wax ka barata madarasada daarulqur'aan ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalada maktabka dacwada ee degmada janaale waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ugunji oo dhiirigelinaya waxbarashada carruurtooda waxaan rajaynaynaa in ay ka soo baxaan quraa oo nagu filan inay meeshan ka soo baxdaan rajaynaynaa waxaa isbedelay jawigii ardadaa isbedeshay waxay isu bedeleen labiskoodii nadaafidoodii fadhigoodii waxay ka soocmeen wiilishii kale oo la da'dahay ee magaalada jooga way ka soocmeen ilaahay yaa ku mahadsan madaariista qur-aanka ee laga hirgeliyey deegaanada hoostaga degmada janaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa wax badan ka bedelay maraaxishii hore loo soo maray ee jiilka soo koraya lagu bari jiray qur-aanka kariimka iyo culumtiisa waxaana hadda siyaada u muuqda dadaalka midho dhalka ah ee laga dareemayo goobaha waxbarasho ee ka furan deegaanadan warbixintaas aad maqlayseen oo uu inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abo eeman ayaa warkeeni saakay u dambeysay tan iyo kulantideenna dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir